muujisaan kulan ay xalay xarunta madaxtooyada ee somalilan ku yeesheen hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha somalilan ayaa la isku afgaran waayey in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka sida ay sheegeen xisbiyada mucaaradku warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa kulanka madaxtooyada somalilan ku dhex maray madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee waddani iyo ucid ayaa waxa uu sheegay kadib guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa kulankii madaxtooyada somalilan ku dhex maray madaxda xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha somalilan waxa uu ku tilmaamay in aan wax natiijaha laga gaadhin maruu la hadlaya warbaahinta kadib kulankaasi ayaa faysal uu carabka ku adkeeyey in madaxweynuhu aanu qorshihii ay ula tegeen waxba ka aqbalin sida uu faysal sheegay waxaan ula tagnay anagu shan qodob baan la tagnay oo ah shanta qodob ee ah rukunka u ah inay doorashada madaxweyne waktigeeda dhacdo oo waxa u muhiim ah in horta dee madaxweynuhu committed ku yahay in doorashadu waktigeedii ay dhacdo november saddex iyo tobankeedii si u dhacdana rukumadii demonisation-ka way ka mid tahay commissionka oo hadda shaqadii la joojiyey uu geliyana magaranaysaayay guddi baarisa uu yidhi iyo inuu magaranaysaayay uu sameey diiwaangelintii oo heed inayaan la bilaabo ayaa ayaa qodobadan ula tagnay waxaan kaloo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commissionku oon ahaan jirin qof lasoo appoint gareeyo oo shaqaalehe ahaan jiray qof xirfad yaqaana oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan uu dalbado intaasaan wada tagnay nasiibdarra madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaranaysaay june lix iyo labaatankeeda ayaa ka go-nay marka madaxweyne waxaan tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhistay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexibula oo u diyaara in laissaxiixo si aynu ku noolaan jirnay magaranaysaay wadatashi iyo consentionkii tanaasulka kusoo dhex maray aanu diyaarhayn ayaanu tagnay dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridkee kale ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay in xisbiyada mucaaridka ahi qorshihii ay ula tegeen kulankan madaxweynaha ay la yeesheen xalay aanay suurtagal waxba ka noqonin xilligii doorashada oo saddex iyo tobanka novembar ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetablekii laysla waafaqo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo commisshinku isla qorsheeyaan la isla saxeixo oo ay noqoto mid cad oo yani aan kama hufto ah oo yani laysla garto oo aan mugdiyo warwaray ku jirin taana waxaa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa marka saddexaad ee odhanaya waxa weeye diiwaangelintii iyaduna oo bilaabmi lahayd labaatankii bisha oo commishinkii carqaladan soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afgaran waa la isla mari waayey waxaananu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yani horumarahoo isumaatin dambe uu dhalinayana nooma muuqan iminka waxaan isla gaadhayna ma jirto geesta kale la taliyaha madaxweynaha somalilan cali maxamed waran cadde islamarkaana ka mid ahaa odayaasha ka qayb galay kulankan ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in wadahadallada xalay lagu yeeshay madaxtooyada somalilan ay ahaayeen kuwo laga wada hadlay arrimihii muranku ka taagnaa islamarkaana aanay jirin wax natiijaha oo ka soo baxday balse loo ballamay maalinta sabtida ee soo socota in kulan kale la isugu yimaado waxaan maqayaa madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan oo runtii aqbalay cabashadii ama waxyaabihii ay ka cabanayeen xasbiyada macaaridka in laysaga yimaado oo guriga qasriga madaxtooyada gogley oo caawa ah markii labaad waxaa kaloonu mahadnaqayaa madaxda xisbiyada qaranka oo runtii iyaguna si wanaagsan u aqbalay in la wada hadlo oo laisu yimaado caawa hadalka wuu bilowday muddaana hawlihii qolo waliba wixii ay tabanaysay la sheegay iyo sida muxuaha waxyaabaa duruufaha jira waxaana runtii laysla qaatay oo ka soo baxday in muxuu ahayey ay u baahan tahay in lasii wado oo wixii shuruucana ee laysku hayeyna la eego oo laysla akriyo si wada jira arrintaasna muxuu ahayey loo ballamay in lasii wado wadahadalka maalinta sabtida ee axadda soo gelaysa haddii la yidhaahdo uqasiga madaxtooyada laisugu yimaado oo laysla eego waxyaabaha lagu laisku khilaafsan yahay hadday tahay doorashooyinka hadday tahay komishanka hadday tahay waxyaabihii kale shuruucdan laisla eego wixii sharcigu ogol yahay waa lagu kala kacay iyo iyo waa lasii wadaya waa laba arrimood oo kala gedisan caawa dee go-aami kama soo bixin kale oo arrimi muxuuha laga wada hadlay dee go-aan lagama wada gaadhin laakiin in lasii wado oo shuruucdeeda iyo qolo walba waxa haysta iyo laisla yimaado oo ay sii socoto dee runtii si ay la socotaanba waxa laisku hayay waxay ahayd ururada iyo iyo madaxweynaha teebaa soo horeynaysa sharci baana dee inoo yaala taa waxaa loo ballamay in laisla eego oo shuruucda waxay qorayaan la eego commissionka oo iminka muxuu ahaaye duruufo dhex yimaadeen xalkiis wixii sharci haysan in loo eego sida loo marayo muxuu ahaye doorashooyinka soo socda sidii muxuu ahaaye loo hirgelin lahaa iyo waxyaabaha hortaagan sidii looga wada hadli lahaa marka waa broses caawa bilaabmay hadalkiisii siina socdo laakiin dee go-aamo caawa lagu heshiyo soo baxay ma jiraan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa